wafdi wasiiro ah oo ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa gaaray magaalada beledweyne iyagoo ka qayb qaadanaya howlaha loogu gurmanayo dadka ay dhibaatadu kasoo gaartay fatahaada webiga warbixin arrintaasi ku saabsan iyo wararkii u dambeeyey ee beledweyne waxaa inoo haya xuseen xasan dhaqane wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda soomaaliya xildhibaan cabdulaahi goodax barre ayaa sheegay in ujeedada socdaalkooda uu yahay sidii ay u kaabi lahaayeen howlaha gurmadka ee ka socda magaalada beledweyne wasiir goodax ayaa intaa raaciyay in ay tahay wax aan la aqbali karin in marka uu roob do-o uu xirmo garoonka beledweyne waxa uu sheegay in dowladda ay ka go-an tahay sidii dhibaatada wax looga qaban lahaa
annagana imaashadeennu waa inaan uun idikaadno oo culayska idi haysto haddaan wax ka yarayn karna aan yarayno xaaladda guudna aan isla ogaano waxaa kaleo aan danaynaynaa haddaan nahay muxuu ahaa xildhibaanadii qaranka iyo xukuumaddii in aan ogaano dhibtan sida lagaga bixi karo dhibkaan soo noqnoqday magaaladan beledweyne tobankii sanay mar fatahaad arki jirtay waxay u soo dhacday inay shanta sano mar aragto waxay u soo dhacday inay sanad walba aragto hadda gu iyo dayray maraysa marka inaan idla fariisanno ogaano sida wax looga qaban karo iyo muxuu ahaa goorta la qaban karo dabcan biyahan markay dhammaadaanba waa in howl horey laga bilaabaa waxaan macquul ahayn in eerboorku markii roobda-aba uu xirmo laftirkiisa waa in shaqa laga bilaabaa annaga xukuumad ahaan intaa waa naga go'an tahay inaan intaa aan budhigu noqonno waana hubaa dadka reer beledweyne in muxuu ahaa ay arintaas aada ugu baraarugsan yihiin wasiirka caafimaadka dowladda soomaaliya fawsiya abikar nuur oo ka mid aheyd wafdigii beledweyne soo gaaray ayaa waxa ay ka digtay cudurro ka dhalan kara marka fatahaadda laga baxo waxa ay sheegtay in iskaashi ay arintaasi kala samaysay kan wasaarad ahaan hay-adaha qaramada midoobe waxaa jiri doona dhibaato badan oo caafimaad ilaahay ha noo yareeyo waxaan diyaar u nahay inaan gobolka iyo iyo degmada iyo hareeraheedao dhan inaan la kaashano hay-adaha ka shaqeeya caafimaadka loogu gurmin lahaa cudurdilaaca inta badan xaaladahan oo kale markay dhacaan yimaada sida shuban biyoodka oo kaleeto shubanka koleeraha iyo cudurka duumada malaariyada waa la wada hadalnay hay-adaha aan la wada shaqayno hay-ado badanaa meelaha lagu gurmado ceel jaal ay ka mid tahay xarumihii caafimaadka loo raray hay-adahaasaan rabnaa inaan iyagana coordination fiican la samayno wixii qalab iyo daawooyin ay u baahan yihiin aan kala shaqayno inta aan ka dhigno meeshii gurmadka laga maamuli lahaa dadka jooga iyo dowladda federaalka iyo dowladda hirshabeelle iyo dadka deegaanka inaan iskaalmaysano markaan tan ka baxnana insha allah dhibaatooyinkan mustaqbalka sidii looga hortegi lahaa oo xal waara looga heli lahaa wasiir goodax ayaa ugu baaqay dadka soomaaliyeed gudaha iyo dibaddaba inaan loo kala harin gurmadka loo sameynayo dadka beledweyne ee fatahaaddu ay waxyeelaysay ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan maanta beledweyne meeshuu yaalla way arkaan cid cid ka xigta ma jirto in gurmadku meel walbou yahay ousan kala istaagin waxaan ammaanayaa gobolada maamul goboleedyada galmudug iyo puntland oo runtii aan caadi ahayn waxaan si gaara u ammaanayaa puntland oo runtii kambeynka bilowday calaaqale dhinaca miidiyaha aadan u ammaanayaa maxaa yeelay shucuurta dad badan ay kiciyeen kudayashay mudan yihiin aadaan u ammaanayaa magaalada biyaha keliya maaha waxaa dhumay dadka noocay u nooleehayn haddii kii beer lahaa beertii biyaha fadhiyo xilligii iyo xilliga soo socda inuu wax tacbi doono ma muuqato kii ganacsi lahaa ganacsigii barakaca ku yimid intii khudaarta dhoofi jirtay oo ilaa gobollada bari ilaa muxuu ahaa waqooyi gey jirtay iyagana ganacsigooda meeshaas isku istaagay ardaydii iyo intii dhiganaysay iskuulaadka maanta bannaankay waran yihiin hadday soo noqdaan waxaa laga yaabaa inay kursigii miisi usoo noqdaanba waayaan ama gurigii iskoolkiio duunsan ay usoo noqdaan biyahoo noqdo ma aha meeshii dhibka u dambaysay waxaan codsanayaa inaan gurmadku kala istaagin in anoo hubay in qof walba oo meeshiis ka gurmaday weli waxaa jira dad xaafadaha magaalada beledweyne go-doon ku ah kuwa oo dhaqaalaha uu u diiday inay ka barakacaan hadda fiil taroo kale qolaha ku go'doonsan dhinaca khabriyada dad laba boqol saddex boqol gaaraya wallaahi ku go'doonsan oo hir loo maraaya hir loo maraaya khabriyaday kor fadhiya intana meelay u baxan karaan male qoracsan intana buundooyin meelay soo aadi karaan male waa ku go'doonsan yihiin inta ilaahay mahadiisa waaba in yaroo sosocod waaba haysanaahe inta kale xaafadaha ku kala go'doonsan buurada dadaa ku go'doonsan dadkii haddii wax lasoo dhiibinay dadkii nin walba ninka kale wuxuu ku leeyahay waxna gaari ma lahan calaa qofka xataa shan doolar haddii loo tuuro oo ummaddii oo dhan ay gaari karto hadda fiil tare ma shan haddii la gaarsiin lahay kan maqan iyo kan joogaba waa wada gaari leh dadka muruqmaanka ah wallahi ilaahay bay qabaan in allah inta hadda darbida iska fadhisa kii dhar feeraysan jiri kii maaragtay gaari gacmood ka wadi kii maaragtay ilaahay afka kuma dile bajaadka wadi kii wax wadi gaadiidkii kii maaragtay alxamdulilaahi masbaarka iyo walax isku koginayo watay dadka wallahi aaday iskada dhibaataysay laakiin wuxuu ilaahay keenay waa ku xamdinaynaa boqolkiiba boqol xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne dhinaca kale ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya cumar cabdirashiid ayaa ka hadlay dhibaatada ka dhalatay fatahaadda webiga ee beledweyne iyo sida loo taageeri karo dadka ay dhibaatadu kasoo gaadhay waxaanu arrintaas iiga waramay goordhoweyd oo aan khadka telefoonka ku wareystay waa mahadsan tahay hos waxaaba marka hore in halka uga tacsiy ummadii runtii masiibada ku qabsatay ee ku geeriyooday ayaga iyo reerkii ee ka geeriyoodayba iyo soomaalida o dhan allah u naxariisto inaa ilahi wanaa raajicuun dadka inta hadda dhibaataysan hadda inta uu maaragtay ilaahay subxaana qaadira hadde mar kasta tiisa lagu baxsanaayo in ilaahay ka qaado dhibka waa muhiim oo maaragtay dadkaasi in ilaahay dhibkaan hadda soo maray uusan mar damba usoo celin ayaan ilaahay uga baryayaa intii dhibatana inaa allah unaxariisto runtii hadda annaga markii dambe ra-isul wasaaraha fatahadan mid lamid ah dhacday laakiin aan nimankan iyo baaxadan aan lahayn khatarteedana waa badan tahay laba arrin baa muhiima mid waxa weye waxa hadda taagan sabab lixalaha dhacaya biyihii adoo iyadoo la sugayan waktigooda ay imaanayaan wixii laga samayn lahaa hadda waxa ka dambeyn marka tan aan ku horumaro hadda an waxay la tahay hadda runtii dadkii soomaalida waa u gurmadeen oo dadkii o dhan kulli hadda meel kasta qaaraan laga baxi ayaa la arurinaya laakiin waxaa muhiima oo aniga runtii tala iga ah dowladda federaalka ahi haddoo kaleeto waktiga waxa weeye waxay u baahan yihiin lacag degdeg oo ilaa adiga taqriiban shan milyan oo doolar ah in deyn loo qaado kadibna lacagahaas qaaraanka oo ummadda soomaaliya laga arurinaya si ganacsatada lagu qoro qaar dadka waxa dowladda mushaaraadka sida hadda la sameeyaba la sameeyo laakiin waxaa muhiim ah hadda waktiga la joogo dadka waxay u baahan yihiin dhar waxay u baahan yihiin meelay seexdaan teendooyin waxay u baahan yihiin daawo waxyaaba badan marka qaaraanka waktigeeda ma sugi karee horta in dowladda federaalka ay isku daydo in lacag deynah ayadaa hadda awooddii haysata xukuumadda hadda joogta inay arrimahaas sameyso sidii awalba horey loogu sameyn jiray haddii ay dhib wadanku soo wajaho deen saasoo kalesa la qaadin jiray kadib gadaal baa laga bixin jiray midda labaad waxa weeye dee ciidanka soomaaliyeed ee khayr allah sii inta u gurmatay waxyaabaha aan aagga difaaca ku jirin ee hadda jooga hirshabeelle iyo galmudug inay iyagana runtii qeyb dhibaaxa ka qaataan oo dee dowladda federaalka lagu balaansgarayso waxa ayada ruuxeeda astaan ah oo ay la tahay inay astaan u noqonayso haddii madaxweynaha ama ra-isul wasaaraha ee iyaguna meesha tagaan oo ay de dowladaha caalamka sida turkiga oo kaleeto dowladaha carabta ah runtii ay ay baaq meesha uga diraan ayagoo jooga ay yidhahdaan maaragtay deg deg ayaa dadka wax u baahan yihiin sidoo kaleeta xataa dadka madaxweynayaashii horeeta iyo inay ruuxooda haddii ay tegi karaan in meesha inta la tago la istaago adduunka loo maaragtay qayladhaansho la dhaho arrintan xaalad deg dega weeye waana wax khatarteeda leh haddaan hadda sida ay tahay loo wajihin dhibka hadda inta gaara ummadda ka badan baa gaari karta daacun baa ka dilaaci kara cuduro kalaa dilaaci kara marka khatartaas intaysa dhamaan in hadda runtii laisugu tago waa muhiim wey sida muuqata shacabka soomaaliyeed arrintan gacan weyn ayay ka geysteen oo si isku duuban ayay dadku baaqan uga soo jawaabeen iyo gurmadka dadaalkaasi sidee looga faa'iidaysan karaa horta arrinta tan tan waxa weeye horta waa run oo waxay u baahan tahay hadda lacagaha la arurinayo dhan hay-ado runtii dawli iyo hay-ado muxuuha culammada ah iyo dadka maaragtay runtii hay-adahan ku shuqul lahaa waxaan in hadda kharajaadka iyo dhaqaalaha la ururayo badankooda ayaga lagu journal gareeyo si ay u noqoto waxaan coordination fiican awelaad haddii kale haddii lacag mar meel inta laga aruriyo laska diro coordinationkii aan laisla helin khatarteeday leedahay in yacni jawaabtii la rabay in laga bixiyo aan laga bixin sidii la rabay marka horta waa muhiim in aan ummadda ugu baaqno in dowladda federaalkana ee mas-uuliyaed gaar iska saarto in dhaqaalaha la aruurinayo o dhan hay-adaha lagu shanal garaynayo ee arrintan u qaabilsan ama daawooyinka ha ahaato ama teendooyinka ha ahaato ama ha ahaato cuntada dadka ay qaadanayaan intaba in la cadafo oo la sheego la dhaho hay-adahaas way hay-adaha mas-uuliyadda saaran tahay in ay lacagahaas aruuriyaan sida loo bixiyay in berrinta ummadaas laga qanciyo haddii la yidhahdo midda kalena waxa weeye arrinta tan waa soo noqnoqotay oo haddee hadda waxay ka dambeysana adduunku dee climate change waa jira khatarteeda waa sii badnaanaysaa hadda haddii fatahaaddan mid lamid ah berrito ay haddana mar kale dhacdo inta maanta nooga dhimatay in ka badan iyo waxyaalo ka weyn ayaa naga soo gaaraya marka waxa weeye beledweyne sideeda waa meel hoose in la fiiriyo magaaladan sidii looga badbaadin lahaa biyaha looga leexin lahaa maaragtay biyahan soo dhex maraya ilaa daaskaan hal mar kusoo rogmaya ama dadka loo durjin lahaa meel ka sarreysa meeshaan hoose ee yani biyuhu aysan hoostatan maaragtay ay soo gaarayaan meel qore laga dejiyo haddaanan fikir noocaas lala imaan runtii khatarteeda yeelanaysaa wax ka badan iyo dhib ka badan ayaa naga soo gaari kara berito
aada iyo mahadsanyainkaasi waxau ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid sarmaake oo iigu waramay khadka telefoonka halkaad kala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a weli dhegeystayaal waxaanu ku guda jirnaa wararka ku saabsan fatahaadda magaalada beledweyne ka dhacday qaar ka mid a dhallinyarada beledweyne ayaa si mutadawacnimo ah isu abaabulay iyagoo ilaa iyo hadda soo badbaadiyey koob iyo labaatan qof oo uu daad ku qaaday wariyaha v o eda beledweyne xuseen xasan dhaqane ayaa arrimahani waxa uu ka wareystay kenadiid xuseen sandhool oo ka mid ah dhallinyarada is-abaabushay runtii hawshii waxaad u malaysaa boqolkiiba siddeetan inay macnaha ay gaabis noqotay maxaa yeelay waa garan kartaa maalmihii ugu horreeyey ee dhibkaasi ee dhacama dhibaatadaasi ay timid waxaa suurto gashay intii aan goobaynay dadkii ay doonta la gadoontay in aan helnay dad badan oo buundada ka fakaday dadkaasoo laba dhinac isugu jiray dadku qaar waxay ahaayeen qaar magaalada ka tegey oo watay sida bac iyo busto iyo sasanyeeri ama marakaneeco qof kasta siduu u yaqaano waxaa kaloo jiray dad ayagana inta ceel jaalla deegaanka raashin ka qaatay u socday gudaha magaalada oo reerkoodu ay ku jireen ayagana aysan jirin meelay reerkoodii ay ku soo barakiciyaan ama ay ku soo barbaxaan ama ay ugu soo dhaqaaqaan dhinacaas aan haysan wax gaadiidka noocyadiisa kala duwan ah maadaama marka ilmihii iyo waayeelkii ay meesha ku jireen wixii ay cuni lahaayeen dadkii usoo shaqeeyay ayaa ayagana waxay suurto gashay in ay gaari waayaan halkay ku socdeen ee biyihii ay hafiyeen haddana gacanaan u fidinay oo waxaan soo saarnay doonidii
meeqaa qofaa ka badbaadiseen in daadka uu qaado dadkii ay doonida la gadoontay inta aad nolol ku badbaadiseen ama inta aad meydkooda soo saarteen kanadiid maxaa nooga sheegi kartaa runtii ma aana helin maalinkii ugu horreysay nasiib darro cid nool aan nolol ku helna ma jirto wax meyda oon aan helnayna ma jirin marka laga reeba dad yar oo gudoomiyihii hore gobolka cabdifitaax xasan afrax iyo duqa magaalada safiyo xasan sheekh cali jamcaale oo aan doontan kaleeto ku soo badbaadinoo soo saarnay saas darteed waxaan sii galnay gurmadkii waxaa noo suurto gashay intii aan dadkii doonida ay la qarqoontay intaan goobaynay in aan helnay dad ka soo fakaday buundadaas oo isugu jira kow iyo labaatan ruux saacad walba dadka ma maqlaynin baaqa loo jeedinayo maxaa yeeley gaadiidka noocyadiisa kala duwan oo cagafcagaftu ka mid tahay waa la joojiyey ciidamada amisom gaar ahaan kuwa jabuuti a waxay istaageen soonka meesha loo yaqaana ajabka doolli qof walba reer beledweynaha wuu yaqaanaa meesha biyaha looga soo baxaayo waaye dhinacaasna way ka istaageen dhinaca kaleetana way ka taagnaayeen maadaama marka labada dhinacood ay taagan yihiin waxay diidaan cagafcagaftii si aysan ayada khasaaraha usii badinin baabuurtii waaweyneed si aysan wadadii aysan ayagana dhibaato ayagana ugu keenin ayagana aysan dhibaato ugu imaanin dadkii marka haddii ay waayeen wax gaadiida ay raacaan waxay isku dayayeen inay lugtooda maalaan lugtoodii ay maalayeenna waxaa ka imaanaya dhibaato badan maxaa yeele biyihi xooggan iyo roobab ka da'ay waqooyiga magaalada beledweyne iyo waadiyaashii sida waadiga ilkacaddo waadiga ceelgaal oo webiga ku soo daray marka haddii webiga oo biyi ku soo dareenna waxay suurtagelisay biyihii xooggan oo geedo wato dhibaatadeeda leh inay dadka saameeyaan dadka isla markaasay soo fakadaan annagana tiim badan oo hay-adda bisha casaa garab naga siisay doonida ayadaa lahayd shaqaale gaar aho ayada u tababaran iyo gruub dhallinyaro ah oo aniga aan ka mid ahaa oo mutadawiciin ah oo dadkaas walaalahooda u gurmanayay ayaan ku soo badbaadinay kow iyo labaatan ruux waxaana la shaqaynaysay helikabtar oo ay leeyihiin ciidamada amisom gaar ahaan kuwan u n ka ay ku sugan xaruntan ciidamada amisom ay ka degan yihiin duleedka magaalada beledweyne qofkii meel dallacada islahaa meeshaanaad ku hoyo kartaa cawada ama wax ku karsan kartaa cirkii iyo waxaa isugu darsoomay dhulkii dhulkii webigu awal fatahaad ahaayo buuro yaryar laga habeenkii haddana roob weyna ka daa magaalada beledweyne iyo macaladuleedkiisa roobkii ayaa qarqiyey dadkii waxay naf ka raadiyeen geedaha inay fuulaan markaan meesha tagnana waxaan ugu tegaynaa dad oo beerihii iyo agabkii beeraha u dhex yaalay iyo wax alla wixii macnaha qutulyoonkooda ay ku karsanayeen oo kaleeto ay biyuhu ka qaadeen oo geedaha haystoo naf ka raadiyey waxaan samaynaynay si mutadawacnimaa ayaan webiga ugu boodayn oon galaynay waxaan usoo xiraynay jaakadaha ka hortaga qofka inuu si degdega uu u shiido ama oo biyaha u qarqiyaan waxaan soo gaarsiinaynay doonta haddana dib ayaan waxaan u keenaynay goobaha lagu sugan yahay dadka ku badan yihiin
mar haddii aad kenadiid sheegtay in boqolkiiba siddeetan howlihii gurmadka ay soo gabagaboobeen dhallinyaradii mutadawiciinta ahaa hawshooda meesha miyay ku ekaatay mise waxyaabo kale oo aad qabanaysaanoo hadda aad gacanta ku haysaanaa jirto waxaan shalay u shaqaynaynaa cid wax gooni annaga nagu siinaysa ama cidaan wax ka ka rabna ma lahayn liwajhi illaahi inay dadkeenna yihiin aan ku shaqaynaynay cid hawshaas noo dirsata ma lahayn annagaa isku xilqaannay cid nagula xisaabtamaysa ma jirin cid annaga khatarta lafaheenna u imaanayso naga wacyigeliso ama nagala hadasho ma jirin keliya waxaana qaaday isbiirito iyo dadnimo iyo inay dadkeenna dhib haystaan annagana aan saaxiib u nahoon in badan webiga aan agtiisa ku dhalannay waxna ku dhalnay kuna dhaqannay sidaas darteed waxaan samaynaynay marka howlahaas matobixintaa hadda haddii howshii ee boqolkiiba siddeetan gaabis noqotay haddana ma sii joogsan doonnee waxaan samayn doonnaa dadkeennii ku go'doomay guryaha ama xaafadaha ama beeraha in aan gargaar sidii lagu gaarsiin karo aan ku gaarsiino qofkii samata bixin rabana asiga laftigiisa aan gacan ugu fidino u keeno deegaanka loo barakaca ceeljaal kenadiid xuseen sandhool ayuu ahaa oo ka mid ah dhallinyaro is abaabushay oo ka qayb qaadanaya gurmadka lagu samata bixinayo dadkay dhibaatadu ka soo gaartay fatahaadda ka dhacday beledweyne waxa uu magaaladaasi ugu warramayay wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane